maanta ilaahay wuxuuna iskugu kaan keenay inaan maaragtay aan arrintan ka qayb qaadanno dhibkan dadkan haysta ayaad maaragtay baytulmaal hay-adda ay u soo gurmata laba bilood ayay wax hadda la siinay wiigii laba jeer haddana xaaladda sidii hore way ka xun tahay maxaa yeelay maaragtay mashiintii biyaha yar laga heli jiray ayaa jaban marka waxaan rabnaa insha allah inaan ugu darno hal trib oo maaragtay ay ay maaragtay insha allahu kadibna maaragtay colcolaad aan u geyna countida sifa ay dadka maaragtay mekaanigyaasha ay si dhow ugu keentay insha allah dadkii dadkii mashiinta hagaajin lahay midda kalena maanta ilaahay waxaad nagu deeqay inaan raashin yar oo boqol qoys boqol qoys markaan leenahay haddee inta lagu siiyey waxaan u malaynaa qofka waa qaybin karaa weli macnaha qoys markaa laleeyahay sidaas rabtaa u qaadan kartaa macnaha haddaan konton kiilo ku siiyo labaatan bixisa waa sadaqa ay kuu tahay kuwa kaloon la siin inaad siisa laakiin adi wixii dad loogu talagalay ayaan haynaa waana yar yihiin laakiin insha allahu tacala taasna waan qaybinaynaa marka ilaahay aan baryaynaa inaad ilaahay roobna siiya ilaahay inaad roobna siiya maxaa agageenna hadda waxaan u malayna agagaarada wax baa ka dadaayay hadda biyaan soo marmarnay marka insha allah inaad ilaahay isukaan isukaan raaciya oon helna maaragtay soo kaamila insha allahu tacaala kicinkana waaba ujeednaayo waaba jidka aday ku socotaa insha allahu ilaahay isukaanka raaciya magacayga waa mayshamuuc cabdirasaaq imse cilnuur tulatula awod maanta waxaa cunto deeqaa noo keeneen walaalaheen baytulmaal wuu hogaaminahaya mayshamuuca gabana ugaas wuu hogaaminahaya wuu noo keenay maanta maadaama wakhti ramadaan lagu jiro ramadaankana wakhti kulul isku imaanay haddana ilaahay roob yar uuna siiyey laakiin kulayl abaar badan oo abaar bahsanaa jirta magaalayaasha ay ka jiraan woodka maanta cunto wanaagsan baa lii keenay waxaan ka soo bilownay cilnuur aan ka soo bilownay doodo baan soo marnay haddana waxaan joognaa beledulamiina cunto ka bixinaynaa marka aad iyo aad aan ugu mahadinaynaa wakhti loo baahnaay oo dadka wakhti ramadaan la joogay oo haddana shan iyo tobanka ugu dambaysa la joogo baan haddaan cuntadii aan bay noola soo gaareen wakhti aad iyo aad u wanaagsan waaye marka waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantahay mayshumaa ugaas aadaan u baahsanay baytulmaal wakhtiga ood maanta noo garateen ee cuntaduna siiseen maadaama dadkan wakhti baahan oo abaara laga soo baxay haddana lagu jiro oo welina roobka si fiican loo helin wakhti wax yar hataa ninka kusi annaga waxaan leenahay waa mahadsantahay dadkan meeha iskugu imaday oo muslimiinta oo sooman hortooda waxaa taagan xasan daawud yuusuf ku nool tuuladu maaragtay deela ka xisaabsan sabcounty celdaas waxaan idiin sheegaa maanta waxaa noo imaaday cunno ku saabsan qariibu boqol qows ku saabsan oo inoo keentay alxamdulillah oo noo keena allah subxaanahu wa tacaala oo intaan khalqay nagula soo dhiibi mastaam heshima ugaas sheekh maxamed boqolkii nafar hadda waa la siinaya waa la bixinaya waad arkaysiin waxaa kaloo noo imaaday biyo inoo keentay baytulmaal biyahaasoo ah labaatan kun oo liiter iyadana insha allah kulley waad arkaysiin gacanteydii gacante ilaa maaragtay waa noo soconaysaa maalinta abaarta ay bilaabnaysa hadda dhexda waa noo socotay haddana ilaa lix biloodoo dambana waa noo soconaysaa insha allahu markaan alxamdulillah ilaahaygai waxaas noo keeni oo nugu irsaaqay aa mahad iskale magacayga waa maxamed isaaq ismaaciil ku nool tuulada layidhaha wajerboor alxamdulilah ilaaha mahad iska leh waxaa maanta nala jooga oo marti noo ah qolada baytulmaal oo ayaga maanta laftooda nala joogo laakiin gacantoodana horey ay noo soo gaartay wakhti badan hadday biyo tahayna saddex bilood oon soo dhaafnay ay say u kala gogo'on tahayba ay noo bilaabeen haddana muddo saddex bilood meelahaas ay noo ballan qaadeen oo noo socoto xagga biyahaasaasan hore u haysanay maantana waxaa noola keenay raashiin alxamdulilah raashiinkaas oo ah boqol iyo konton aqal boqol iyo konton aqal ah oo miy iyo magaalo dadka ugu dardaran oo ugu tawaanaysan la siinaayo yaa maantana noola keenay oon qaybsan haynaa ilaaha mahad leh waan u mahad celinaynaa boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol intaas waa mahad cabdi cumar sheekinyara asistan jiif ritaaya meeshaan ka qaatay riba meeshaan riba layiraha joog waxaan u mahad celinaynaa hay-adda baytulmaal oo alxamdulilaahi na soo booqotay deeq noo keentay oo deeq aan annaga ka faa'iidaysanna noo keentay oo wax badanna wajeer wax u qabatay ka mid ay tahay dadka dadweynaha oo indhaha laga qaraaba ha noqoto maasha allahu ama raashinka ha noqoto ama madarasada ha noqoto ama diin ha noqotay wax la qabatay hay-addaasaan u mahad celinaynaa alxamdulilaahi annagana waxaan ugu soo ducaynaynaa hay-ad khayr qab oo islaam ah oo meel alla meeshii tagtaba khayr kala kulanta inaas ilaahay ka dhiga alxamdulilaahi marka waxaan hadda sii dheeraynayna ma laha intaasaan ugu mahad celinaynaa khayr allah si ugaas sheekh oo hay-addaas ka mid ah aadna soo booqday iyo dadkiisa la socday dadkaana raashinkan wakhti xun lagu joogo oo kulul xag ilaahay aan ka xumayn oo abaar ah haddana gaargaar u keentay magaalada riba intaasaan ugu mahad celinaynaa adar axmed cabdillah laydhahaa waxaan joogaa magaalada la dhahaa qajaajaatuu waa barwaaqaysanna waa nabad qabnaa gafanahayna ugaas waa u mahad celinaynaa boqolkiiba sagaashan afar jeeraan joognaa intaadna soo booqday asagoon mar aan kuruuridn mar aan kuruuridn intaadna soo booqda waa badan tahay asigna soo booqda waa badan tahay waana mahadsiin boqolkiiba sagaashan haddana waa gafanahayna haddana tariifkaan inan dhisna waa jecelna hadda alla yidhah waana soo saacideey koraad noo soo qaaday waxaan rabnaa inaad noo soo kordhiyo oo weliba aas haddana wax hor le noo sii keen waa jecelna